liibaan ibraahim ciise waxa uu kamid yahay ardayda wax ka barata jaamacadda zamzam ee magaalada jowhar caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle waxauna kamid yahay dhalinyarada ku nool tuulada bayxaaw ee hoos timaada jowhar mar aan liibaan waraysi la yeelana ayaa waxa uu inooga waramay xaaladaha caafimaad daro ee ka jira tuulada wuxuuna sidoo kale sheegay in hooyooyinka leh uurka kuwa nafaqadarada hayso oo uu sameeyo wacyigelin si ay uga fogaadaan saameynta ay kala kulmaan nafaqadarada alxamdulilah horta hadda haddaan ka hadlo tuulada bayxaaw horta kow ayada fatahaada ka dhacday tuulada bayxaaw hadda la joogo biyaha ku socdo biyahaasna ilaa iyo shan bilood ayay ku soco yihiin ku dhawaad shan bilood hadda kuleelaa jiro bisha waxaa lagu jiraa nofembar oo gabagaba ah oo maanta labaatan iyo sideed marayso hadda kuleelaa jiro yacni meesha waxaa ka dhacay hadda ka dilaacay shuban biyood hadda ilmihii ama dadkii dadkii kaloo da-da ahay shuban ayaa ka dilaacay sidoo kale dadka waa ayaga beledkii biyaa aga socdo qeyb ka mid ee oo yaraan toban iyo shan guri biyaa ku jiro dadka dad kale micnaha ay la joogaan oo gurigaas biyaha kasoo galay marka dadkaas ayagana waa wax la-aan ayagana waa haysaa maadaama ay dadkii biyo ay ku socdaan beerihii iyo meeshii ay magaalada uga soo bax lahaayeen waddadii ugu dhabeyd oo magaalada kusoo aadi lahaayeen haddii ay soo aadi lahaan biyaha ku socdo hadda waxay kasoo wareegtaan wadda oo adi oo qoraxsan oo lasoo maraayo mooyka xaggeeda ama n waxay kasoo bixi karaan wadda kaloo marayso laamiga dhankan oo oo garaashka lacalla haddii oo qofka ku dhaco shuban ama xanuun kale ku dhaco ama dhiigbaax waxaa lagu soo qaadaa magaalada jowhar qofkii inaa yacni mararka qaar xataa gaadiid ma laha waxaa dhacdo mararka qaar inaa dadkii doontii yani doonaa jirta oo caadi lagu soo gudbo doontaas inay dadkii yani ay garab kusoo saartaan oo wax kusoo qaadaan ay meeshii oo yani gaadiidka u imaanaya inay dadka keenaan wax hadda oo yani oo xarun caafimaad ah oo noogu taalo malaha meesha hadda alxamdulilah xoogaa daawooyinka sida yani emergency waxyaabaha emergency waxyaaba u muhiimsan aan hadda meesha tuulada aan xoogaa geeyey oo ayagana weli ay weli si fiican meesha waxaan qalab aaga maqan yihiin adi qof yani hadda oo shubanbiyood ku dhaco yani xaaladiisa si hadda si magaalada intii laga soo gudbi lahay hadda xoogaa gaargaara degdeg eh tuulada hadda aniga waa ugu sameeyaa laakiin qalabkii oo dhamaystiran ma laha laakiin intii micnaha oo qofkaas lasoo qaadayo oo meel kale la geynayo wax hadda oo micnaha gaarsiin eh waa lagu sameeyaa anaana u sameeyo bulshada ku nool tuulada bayxaaw ee magaalada jowhar ayaa ah kuwa u baahan in loo sameeyo gargaara caafimaad